Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan awood-dhiska doorka ay warbaahintu ku leedahay wax ka qabashada takoorka ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay, waxaana soo qaban qaabilsan dallada Soma. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wariyaasha ka hawlgala magaalada Beledweyne, culummada magaalada, iyo ururada bulshada rayidka ah. Cabdirasaaq Axmed Xuseen oo ka mid ah macallimiinta bixinayay tababarka ayaa Radio Beerlo uga warramay ujeedka tababarka.
Maanta waxay taariikhdu ku beegan tahay 12-ka bisha koowaad ee January 2024 waxaa magaalada Beledweyne nooga furmay tababar ku saabsan awood-dhiska doorka warbaahinta ay ku leedahay wax ka qabashada takoorka dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa la haybsooco ee ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Tababarkan waxaa ka qayb galay wariyaasha magaalada iyo sidoo kale dadka la haybsooco xubno ka mid ah oo afarta xaafadood ee magaalada laga soo xulay iyo sidoo kale culimo u diinka deegaanka oo aan is leenahay door weyn ay ka qaadan karaan yareynta iyo joojinta waxyaabaha la xiriira takoorka. Runtii tababarka dallada warbaahinta Soomaaliyeed ee Soma ayaa qabatay oo Beledweyne ku qabatay iyadoo kaashanaysa xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay iyo sidoo kale madax kale ama hay'ado kale. Tababarkan ujeedada laga leeyahay waxaa weeyaan in meesha laga saaro waxa la xiriira takoorka sidoo kalena waa in hoos loo dhigaa maaragtay idaacadahana door weyn ay ka qaataan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira haybsooca. Tababarka intuu socday waxaa lagu soo bandhigay dad dhibaatooyin kala duwan oo takoorka la kulmay sida rag maaragtay gabdho hasaawo la wadaagay intaa dabadeedna waqtigii guurka dhibaatooyin laga soo gaarsiiyey iyo sidoo kale dad goobaha shaqada haybsooc gaara loogu jeediyey.
Qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii tababarka ayaa Radio Beerlo uga warramay waxyaabihii ay ka barteen tababarka.
Waxaa looga hadlayay takoorka ama faquuqa ka dhasha bulshada dhexdeeda waxyaabo badan ayaa ka faa'iiday waxaa ka mid ah sida inaa dadka diinta lagu dhaqoo kalo oo waxyaabahan qabiilka iyo in adeernimo waxaas meesha laga saaro xilli walba ay la kulantaa hadday ahaan lahayd goobaha shaqo hadday ahaan lahayd guurka hadday ahaan lahayd dhanka siyaasadda awood qaybsiga dhan walba way kala kulantaa
sidee looga hortegi karaa takoorka walaahi takoorka inta badan waxaa la kulmo dadka laga tirada badan yahay waa dareemi kartaa meel lagaaga badan yahay yani waxba kama qabsan kartid waxaa kaleeto oo kuu taala wax rabtid adaa doonatid in lagu dhahayo yani meeshaan waxba kuma lihid meeshaan deegaankaada oo kale maahan dadkaada kuma badno oo meeshii yani dadkii kaaga badnaay oo adi xuquuqdaada la siiyo tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii lagu yareyn lahaa midab takoorka ay la kulmaan qaar ka mid ah bulshada laga tirada badan yahay